golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa kulan ku aadan dacwadda badda ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo kenya xalay iyo habeen horeba ku yeeshay magaalada muqdisho kulankaas ayaa waxaa kasoo qayb gala taliyayaasha dowladda ee muranka badda qareeno iyo hay-adaha dowladda saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye waxaana ay weydiisay ugu horreyntii kulankoodaasi waxa uu ku salaysnaa wuxuu sheegtay golaha wasiiradu habeen hore iyo xalay kulamay lahaayeen oo ay kaga hadlayeen warbixin kaga dhegaysanayeen looyarada dowladda soomaaliyeed u qaabilsan arrintan muranka badda ee nagala dhexeeya dowladda ingiriiska lahayd ee kenya marka warbixin ayay looyarada ka dhegaysteen go-aan waa la gaaray golaha wasiiradu gaaray way ka gaadhay waya muxuu yahay go-aankaasi go-aankaasi wuxuu yahay dabcan waad og tahay oo arrinta baddu ilaa laba kun iyo shantii markii ugu horreysay dowladda kenya ay maaragtay bedeshay meeshii u ahayd xuduudda soomaaliya iyo kenya oo dhul soomaaliyeed sheegatay waxaa taagnayd arrintaasaa taagnayd martalaadna waa soo martay oo waad og tahay in mar la isku dayay in laga wada hadlo lagu qanciyo dowladda kenya inay sida xaqu yahay meesha maaragtay kaato marka waa suuradu weysay in maaragtay heshiiskii labada dowladeed lahaayeen ka wada hadla uu uu u uu shaqayn waayey marka hadda dowladda soomaaliyeed golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in saddex iyo tobanka bishan isniinta soo socota julaay ay soomaaliya gudbiso dacwadeeda u gudbiso maxkamadda adduunka marka rajadaad qabtaan maxay tahay rajadaan qabnaa waxa weeye inaanu xaqa soomaaliyeed la helo si sharciga lagu helo warbixinta looyare looyaradu masiyeenna waxa weeye dab dhulkaas muddo badan oo hore maaragtay intaasoo jeer soomaaliya ay u sharciyeysan yahay dhul soomaaliyeed uu leeyahay sida aan ka filayno xaquna yahayna maaragtay dhulkaasi dhul soomaaliyeed yahay dabeedna xukunka maxkamadda waxaanu ka filaynaa inay dhulkaas soomaaliya ay leedahay ay u xukunto oo sida sharcigu yahay sida nidaamka dawligaahi yahay sidii hore u diwaan gashanayd oo xataa qaramada midoobey uga diwaan gashanayd in dee kenya lagu celiyo hesishakeedii hore ee labada dal xuduuddooda ah kulankiina xalay ma jirtaa in la taliyaal dowladda soomaaliya arrinkani la xiriira ay usoo jeediyeen mar haddii hore badda ee sida la sheegay saxiixiyo hore dhinaca dowladda soomaaliya ee uga baxay ay jiraan oo in baddaasi ay ogoshahay ah in maanta haddana hadday la tagto dacwaddan maxkamadda inaysan ku guulaysanin oo aad dib uga noqotaan in laydin soo jeediyay arrintaas ma jirta ma jiro wax saxeixa oo dowladda soomaaliyeed laga hayo oo halkaasina ha noqotee ay kaga tanaasulayso badda soomaaliya wax saxeixa oo laga hayaa ma jiro horta taa aan kaa saxo ma jiro wax loo yarisa oo noo soo jeediyey inaanu la soo noqono dacwaddii ma jiro looyarada soomaaliyeed oo noo yimid dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaan ku dacwinaynaa wax boqol kiiba boqol xaqa weeye wax boqol kiiba boqol hore uga diwaan gashan oo soomaaliya u diwaan gashanaa weeye marka wax diskashana oo in dacwo lala soo noqdo iyo in soomaaliya laga haayo wax saxeixa oo ay taakana ha noqotee dhul la kaga tanaasuleyso ma jiro marka arrinkaasi meesha ma ol waxaa taalay commitmenti adag oo looyariska iyo dowladdu ay iskaga mid yihiin in xaqaas haddii wadahadalkii iyo isqancintii lagu waayey loo maro hab sharciya iyo maxkamad loo maro baa lagu midhaysnaa sidoo kale sidoo kale shalayto xubnaan anigu kamid ahayo golaha wasiirada iyo looyariski waxaanu hortagnay baarlamaanka guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka ilaa kontoneeyo xildhibaan iyo guddoomiyaha sidii oo kale ayaanu usiinay presentation iyo arrintaasi halkay marayso baarlamaankuna waa nala qaatay madaxweynuhuna waa nala qaatay marka waa wax soomaaliya hay-adaheeda oo dhan u midaysan yihiin dacwaddaas la gudbiyo maalinta isniintaada soo socota saddex iyo tobanka julac labada dowladooda kenya iyo soomaaliya wasaaradaha arrimaha dibadda inay si gaara uga wada hadleen toddobaadkan ma jirta arrinta badda ee kasokow inayna ka noqonin arrintan dacwadda maya maya ma jirto wasaaradda wada arrimihii dawladdu warqadda waa ka soo saartay sida uu noo sheegay wasiirka arrimaha dawladdu xataa waxyaalaha journalisku qoreen maaragtay jaraaidku qoray ee ah in wasiiradda arrimaha dawladda ee kenya ay tidhi waa waa wada hadlaynaa xataa sidaanu maqalnay waxa jira maaha haddii ay xataa wasiiradu tirina xagga iyaga waa wasaaradda arrimaha dowladda way ka jawaabtay ma jiro wax dacwadaho lala soo noqonayo dhammaan soomaalida waxaan usheegaya marka ugu horeysa soomaaliya ilaahay nabad iyo mustaqraar rasmiga ha siiyo xaqa soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed waxay u raadinaysaa hab sharciya dhammaan aqoon-yahanada iyo looyariska iyo dadka soomaaliyada waxgalkana waxaan leenahay hala garab istaago looyariska dawladda u shaqaynaya iyo commitega loo guddiga loo xilsaaray arrinta inay qaabilsan yihiin ayaanu dhammaan ummadda soomaaliyed ugu baaqaynaa dawladda go-aankeeduna waxa weeye in dacwaddaas la xereeyo kaasina waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye oo u waramayey zahra cabdi axmed oo joogta washington